إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa looga hadlaya dhaqaala darrida iyo isqabqabsiga ka dhex jira dowladda federaalka culimada magaalada gaarisa ayaa ku baaqay in la caawiyo ganacsatada suuqa gaarisa kadib markii uu dhowaan gubtay suuqaasi mid ka mid a jufooyinka beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada caalbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar dhowr ah ka fuliyey wadamo dhaca galbeedka qaaradda afrika dowladda ethoobiya ayaa ciidamo dheeraada u dirtay xuduudda ay la wadaagto waddanka suudaan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa looga hadlaya dhaqaala darrida iyo isqabqabsiga ka dhex jira dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed amiin aqoon-yahanada kale ah maxamuud ugaas iyo ramadaan sheekh ayaa falanqeeyey dhaqaale darrida haysata dowladda federaalka iyadoo la tuhmayo in miisaaniyadda sanadkan uu farmaajo ku galay doorashada xasan sheekh ayaa ku wareersan meel uu wax ka bilaabo isagoo safarkii ugu horreeyey ee ku aadan imaaraadka carabta lana soo kulmay madax ka tirsan yuhuudda kuwaas oo soo siiyey lacag labaatan milyan oo dollar ah oo aan la sheegin shuruudda ku xidhan ama waxa looga beddeshay sidaas oo ay tahayna waa lacag yar oo aan dabooli karin baahida guud ee dowladda federaalka aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaana sheegaya in durbadiiba saameynta arrintan laga dareemi doono dowladda federaalka bilaha soo socda ayna dhici doonaan shaqo joojinno iyo bannaanbaxyo mushaar la-aanta looga cabanayo maadaama wasiirka maaliyadda uu sheegay in bilaha soo socda uusan haynin wax mushaar ah marka saameyn runtii taban way ku yeelanaysaa wayna ku leedahay olredy way ku yeelatay dhaqaale xumadaasi waxaana maaragtay uu ku qasban yahay ama uu wajihi doonaa ama kusoo foole in mudaaharaad iyo maaragtay banaanbaxyo joogto ah oo shaqaalihiisii iyo ciidamadiisii ama boolis ha ahaadeen ama military ha ahaadeen sidii uu caanka ku ahaan jiray xilligii hore uu madaxweynaha ugu magacownaa kooxdan dabadhilifka ah inay maaragtay bilaha soo socda ay bilowdaan sidoo kale aqoon-yahan ramadaan ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay in xildhibaanada dowladda federaalka ay ogyihiin halka ay ku maqan tahay miisaaniyadda sanadkan sidaas oo ay tahayna ay ismaahinayaan iyagoo dalbanaya cadaalad waa been iyo naxli iyo kedbi lacagtaas guriga lagu dhisaayo boojo horoo la dardaray iyo doorashadii wix lagu galay iyo intii u dambayso hadda madaxtooyada uu ka qaatay markaas ilaahu cadaalad noo bixi yaa ilaahu cadaalad noo bixiyo ninkii toddobada owr ee uu watay intaa saynta isaga daba xiray ee daayey asaa owrtii iska daba wareega midba midka kale ku xiran yahay ilaa midka ugu horreeya hadduu mid ku xirna inuu socdo wax dhan waa daba kacayaane markaas dhifis kadib markaas markaasuu inta istaago wiil ilaahu faraj u fur ilaahu faraj u fur ilaahu faraj u fur wiil hadda waa waxaad adiga isku xirtay maxaa ilaahay faraj u fur hadda fur adiga neefka ka fur horaha u baxe ilaahay agtiis subxaanahu wataala waxba kuma inuu xiriga kaaga daayay laakiin adigu asbaab xasan sheekh ayaa jahwareer kala kulmay xafiiska madaxtooyada inta uusan shaqada bilaabinna waa uu xanuunsaday sidoo kalena waxa uu xanuun ku soo booday gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka isagoo lagu soo dabiibay dalka kenya culimada magaalada gaarisa ayaa ku baaqay in la caawiyo ganacsatadii ku hanti beelay suuqii dhowaan gubtay ee suuq mugdi faahfaahin warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed mudey culimada iyo waxgaradka ku nool magaalada gaariisa ayaa baaq u diray ummadda soomaaliyeed iyaga oo ka codsaday in ay caawiyaan ganacsatadii ku hantibeeshay dabkii dhowaan ka kacay suuqa mugdi ee gaariisa culimada ayaa sheegay in dabkii ka kacay suuqaasi ay ku burburtay hanti aad u badan ganacsataduna u baahan yihiin in la garab qabto waa sida aad u maqasheen aad u arkaysaan suuqaas dabcan musiibo weyn oo ummadda gaaris degan ku habsatay bay ahayd marka culimmadan kulligood masalada waxaa ugu kulmeen inay eh, gaadhsiiyaan muslimiinta dibadda iyo gudahaba oo meeshaa wixii laga qaban kara laga qabso rabbana yaqulu fi kitaabihi watacaawan cala albiri waataqwa Eh, wayaqulu nabiyu sala allahu alay wasalam allah fi acni lcabdi maa kaana cabdi fi acni akhiih laa yumin axadun xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih marka kaalmahaas baan maaragtay eh, iyo qayladaa baan maaragtay iskugu imaanay dadkii dibadda iyo gudahaba inay umuurta ayada ay arkaan oo maqlaan marar badan ayuu gubtay suuqa mugdiye ee magaalada gaariisa waxaana la xasuustaa in ciidanka kenya ay hadda ka hor si ulakac ah u gubeen mid ka mid a jufooyinka beesha maxamuud hiraab ayaa nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud tafaasiil warkaas ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed cali kulankan ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayay jufada reer celi oo ka mid a jufooyinka beesha maxamuud hiraab ku dooratay nabadoon cusub kulanka ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladda iyo waxyaabaha quseeya amniga goobaha ay jufadu degto ugu horreyn nabadoonnada jufada reer celi oo madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub ee ay doorteen Ee, walaalkay waxaan kula dardaarmayaa insha allahu tacaalaa in maaragtay ilaahay maaragtay uu ku karab galo isaguna uu karti iyo dhabar adeeg u yeesho mas-uuliyaddaas maanta aan ku wareejinay Ee, maamulka islaamiga uu kula shaqeeyo annagana shareecada islaamka uu nagu hogaansho cadaaladana uu ku dagaalo tolkiisana uu si wanaagsan ugu shaqeeyo walaalkeen cabdi giilla xalane oo maanta beesha reer celi ay u dooratay naqiib kuna dooratay magaalada ceelbuur waa ku wada qanacsannahay waana ugu duceeyahaynaa ilaahay inuu la garab galo naguna hogaansho shareecada diinta islaamka Eh, ilaahayna isaga u fududeeyo annaguna aad iyo aadaan ugu hambalyeehaynaa waana la shaqay doonaa si wanaagsan oo aana ilaahay nagu ogyahay ayaan ula shaqay doonaa haddii ilaahay idmo cabdi geelle xalane oo ah nabadoonka cusub oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in jufada uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan caddaynayaa inaan xilkaa isku dayayo inuu ilaahay la garab galo oo arrinkaas aan maaragtay si wacan u qaato ayaguna waa ku mahadsan yihiin waxaa goobjoog ah walaayada islaamiga oo maaragtay ceelbuur gobolka ceelbuur Een, runtii aad baan maaragtay u hambalyaynayaa mas-uuliyadda la ii dhiibay oo maaragtay xilkaa Een, waxaana ku hogaami doonaa beesha shareecada islaamka ayaan ku hagi doonaa Een, hadda ninkii diidaahuna waa nin maaragtay bannaanka ka ah laakiin shareecada ayaan ku hagi doonaa haddii alla yidhaahdo dad islaam ah maadaama aan nahay oo kitaabka uu yahay maaragtay manhajka iyaga iyo maaragtay wixii aan ku dhaqmi lahayn isaga wax walba ay noogu idil yihiin raalli baan ku nahay Een, odayaal badan oo galabta meesha fadhiya oo maaragtay arrin laga shaqeeyey waay arrintaan oo maaragtay muhiima walaayaduna waa goobjoog waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo munaasabadda soo xiray ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee ay jufada dooratay akhiiran marka annaga ka walaaya ahaan eh, waxaan soo dhawaynaynaa eh, naqiibka reer celi ay doorteen oo la yidhaahdo cabdi geelle xalane waa soo dhawaynaynaa waa la shaqaynaynaa hoolihiisi iyo maaragtay beeshii uu ka aadan yahay insha allahu tacaala waxyaalahaasi ku saabsan waa insha allahu waa la shaqaynayaa aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa asagana waxaan ka rabnaa in maaragtay maamulkii iyo maaragtay degmooyinkii asaga markaas joogo oo uu la shaqeeyo Eh, haddii alla yidhaahdo walaayada warxii uu xirmo oo maaragtay walaayada soo raadiyo insha allahu shaqadaasi dhan waa isaga insha allahu tacaala aan ka rabnaa inuu ku dadaalo ayaan sugaynaa haddii alla yidhahdo subxaanahu watacaala wajazaakum allahu khayran qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo goor doorta nabadoonno iyo ugaasyo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiinta alqaacida ayaa weerar dhowr ah ka fuliyey wadamo dhaca galbeedka qaaradda afrika mujaahidiinta alqaacida ayaa sare u qaaday halganka jihaadiga ah ee ay uga jiraan mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay fuliyeen tobanaan howlgallo ah oo ka dhacay ilaa afar dal oo deris ah boqolaal dagaalyahano ah oo aad u hubaysan ayaa weeraro cagmarin ah waxay ka fuliyeen laba magaalo oo ka tirsan dalka niger ee deriska la ah dalalka maali iyo burkina faso saraakiil amni ayaa sheegay in xoogaga alqaacida ay la wareegeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ilaalada xuduudaha ee niger kaas oo dhaca degmada tilaberi weerarka oo ahaa mid dhacay xilliga baldhaca ayaa lagu kadiyey ciidamada ilaalada xuduudda ee dowladda niger waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh warbaahinta afka dowladda ku hadasha waxay sheegtay inay dhimashadu ku dhowdahay ilaa toban askari fiideo ay soo saartay mu'asasada asalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacada u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay natiijada ka dhalatay weerarkii aadka u cuslaa ee degmada tilaberi fiideo ay soo saartay mu'asasada asalaaqa garabka warbaahineed ee jamaacadda u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay natiijada ka dhalatay weerarkii aadka u cuslaa ee degmada tallaberi muuqaalka waxaa lagu daawan karaa meydadka sideed askari oo yaala goobta dagaalka lix gaari oo cabdibalayaala oo gubanaya hal gaari oo ay mujaahidiintu gacanta ku dhigayaan iyo laba qori oo dhashiikayaal ah oo ay ka furanayaan qaar ka mida gawaarida la gubay deegaanka oo weerarku ka dhacay ayaa waxaa saaran xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka burkina faso iyo niger mas-uuliyiin u hadlay ciidamada ilaalada xuduudaha waxay sheegeen in dagaalyahanada weerar ka geystay inay gudaha dalka ka soo abaabuleen howlgalka ayna suuragal tahay inay jiraan koox isku xiran oo gudaha dalka niger ku sugan booliiska niger ayaa mar kale la sheegay inay weerar culus kala kulmeen mujaahidiinta qoraal ka soo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxay ku sheegtay inay seenada hubo ah ku qanimaysteen howlgalka dambe sidoo kale mujaahidiinta ayaa sheegtay silsilada weeraro ah oo ka dhacay wadamada burkina faso halkaasoo lagu dilay tobanaan askari oo burkiiniyiin ah kelimad maqal iyo muuqaal ah oo u jeediyey sheekh maxamed kuufa oo ka mid ah mas-uuliyiinta nusratul islaam walmuslimiin ayuu uga hadlay camaliyaadka mujaahidiinta ee mandaqada ka socda sheekha ayaa bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalamaya dalalka maali burkina faso niger iyo togo markii afaraad ayay mujaahidiinta howlgallo jihaadi ee ka wadaan dalka togo oo ka mid ah wadamada galbeedka qaaradda afrika ee uu awoodda ku leeyahay faransiiska mas-uulkan ayaa kelimadiisa kusoo hadal qaaday faragelinta ruushka ee dagaalka maali wuxuu sheegay in ciidamada shirkadda caloosheed u shaqaystayaasha ah ee fangar ay boqolaal qof oo muslimiina ku xasuuqeen deegaana ka tirsan dalka maali wuxuu sheegay in caloosheed u shaqaystayaasha ruushka oo ay wehlinayaan askar ka tirsan xukuumadda maali ay gumaad u geysanayaan shacabka asagoo ku goodiyey inay si deg dega uga jawaabi doonaan kusoo biiritaanka ruushka ee dagaalka maali dhinaca kale weerar cusub oo khasaaro badan dhaliyey ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dalka baniin saraakiisha booliiska ayaa sheegay in xoogag jihaadi ah ay weerar culus ku qaadeen saldhig booliis oo dhaca waqooyiga dalka baniin weerarka oo dhacay xilli habeen ah ayaa ka dhacay degmada dasaari oo ku dhow saddex agal xuduudeedka ay wadaagaan burkina faso niger iyo baniin mas-uuliyiin amni ayaa u sheegay wakaalada wararka ee royters in ugu yaraan laba sargaal oo booliiska baniin u dhashay ay ku dhinteen tiro kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii jihaadiyiintu ay weerar hubaysan ku qaadeen ciidamadeenna waxaa u suurto gashay inay jihaadiyiinta iska caabiyaan balse nasiib darro laba askari ayaa naga dhimatay ayuu yidhi sarkaal boliis ah oo ku sugan degmada daasaari dalalka toogo iyo baniin oo kusoo biiray masraxa jihaadka ee galbeedka qaaradda afrika ayay dowladaha ka jira ka sheeganayaan weerarada soo laalaabtay ee ka imaanaya mujaahidiinta warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda ethoobiya ayaa ciidamo dheeraada u dirtay xuduudda ay la wadaagto waddanka suudaan wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan dalalka ethoobiya iyo suudaan ayaa sheegaya in markale halkaas ay ka aloosan tahay xiisad colaadeed saacado kadib markii guuldarro dhabarka loo saaray ciidamada xabashida ethoobiya dowladda ethoobiya ayaa kumanaan kun oo askari oo dheeraada u daadguraysay deegaanada kulaala xuduudda ismaamulka maxaarada iyo mandaqada alfashaqa ilawaradyo ayaa sheegaya in etoobiya gaadiidka gaashaaman iyo madaafiicda goobta ay geysay dhulka lagu muransan yahay ciidamadeedu isku diyaarinayaan qaadidda weerar argudasho ah milatariga suudaan ayaa isna dhankiisa xoojiyay ciidamada uga sugan aagga dagaalka waxaana ay ka foojigan yihiin weeraro uga yimaada dhanka ethoobiya warbaahinta maxalliga ah ayaa soo wareysay in jenaraal burhaan ou amray in ciidamo dheeraada loo diro mandaqada alfashaqa dowladda ethoobiya ayaa sidoo kale isku dayeysa inay qalabayso maleeshiyaadka amxaarada si ay weeraro arbushaad ugu qaadaan beeralayda suudaaniyiinta ee ku sugan deegaanada lagu muransan yahay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa